ugu horeyn waxaan aada iyo aada u mahadnaqayaa shacbiga somalilan codbixiyaashooda cirooliya caruurba doorasho si wacan loo kaambayngareeyey oo nabad leh oo nin waliba wixii uu dadka kusoo jiidanaya ku hadlay siduu doono isagoo xora oon la faragelinin inay noo qabsoontay aada iyo aad baan u faraxsana waxaan u mahadnaqayaa codbixiyaashii nabadda ku codbixiyey ciidamadii ilaalinayey guddigii doorashooyinka hawshaa waday axsaabtii iyo uray tartamayey oo si bisil u tartamayey waana sharaf ay soo hoysay somalilan kuna dhismaya qaranka somalilan waa dhismihii qaranka somalilan kor loo sii qaaday taa waa mahadnaq shacbiga oo dhan ah iyo somalilan oo dhan ah qodobka labaad ee aan ka hadlaya waxaa weeye taageerayaasha iyo xisbiga kulmiye oo doorashadii maanta aan ku guulaysanin oo laga yaabo in badani haddii natiijadii aanay soo iyagu ku badsan inay shalayba iyagu guulaystaan oo shacbigu u codeeyey oo daraadna shacbigu u codeeyey oo ay intaa dalka maamulayeen waxay ahayd in aanu sii wadno maamulka dalka oo mar saddexaadna laynoo sii doonto maanta haddii lagii doorashadii waa laydka horeeya kama cadhoon karaan kama xanaaqi karaan dhowr sababood awgood waa marka koobaade shacbigu shalay iyo daraadba codkooda waa siiyey waa ku ixtiraama waa ku mahadsan yihin maanta hadday cid kale yidhaha waanu hormaraynaa oo codkoodii siiyeen dee waa dimuqraadiyadda iyo wixii loo qaatay waana taynu doorashada ku gallay waxaanu doorashada ku gallay waxay ahayd in doorashadaas ay dhisto qaranka somalilan may ahayn inay qof dhisiso may ahayn xisbi gaara in lagu dhisayo markaa doorashadii sidii aynu doonaynay ee wanaagsaneyd ayaa laysula qaatay waxaanay noqotay mid dhisaysa somalilan mid isu keenaysa mid wixii turaan dhexda ka saaraysa waa inay noqotaa taasaad ku aqbalaysaan oo ahayd ujeeddada koobaad aynu doorashada u gallay kumaynaan gelin mar walba in inaga layna doorto waana dastuurkeena ku qoran in shacabku maalintaa uu cod kaleeyay kolba ciddii dalka uu u codeeyo sidaa daraaddeed waxaa kale oo iyada ku jirta qodobka aynu ka ogolaanayno wixii natiijada soo baxay waxa weeye in badan ayaan anigoo murashaxa oo madaxweynihii dalka ah oo xilka intaa laeg haya ka ballan qaaday maalin walal haddaba in aan aqbalaya natiijada soo baxaysa aniga iyo xisbigayga iyo intay codaysada ballan aynu qaadanahay oynu in badan ummadda u sheegnay waa ballan weyn dee ballantaynu qaadana kama baxayno shacbigeena u sheegnay maynaan odhanan oo kumay jirin haddii na dooran waayo oo codkana siin waayo waanu cadhoonayna iyo waanu xanaaqayna kuma jirin dhallinyarada waxaan u sheegayaa doorashadaanu gala waxay la mid tahay kubadda ciyaaraya tiim kubadooda ciyaaraya laba tiima kubadooda ciyaaraya tiim waliba uu jecel yainu goolasha dhalin badiyo haddii laga badiyo qolada ciyaaraysay ayarun bay ka dareeraan colaadna la isuguma qaado sidaa daraaddeed taageerayaasha kulmiye oo laga yaabo inay wax badan oo ay xusanayaan waxyaalihii la iska lahaa doorashada iyo nin caqli xumo wuxuu yidhaahda iyo qaar ilaa iminka wax wadawaday waynu ka bislahay inagu waynu ka bislahay sidaa daraaddeed kuwa la doortayna waa kuwi aan isnaqaanay uun waa kuweeni uun waa somaliland dariska ta saddexaad aynu u aqbalaynaa waxaa ka mid tahay doorashooyin badan baynu soo marray natiijada markay timaado kuwii la aqbalay waynu ku guulaysanay dalkaa ku dhisnay horumar baynu ku gaadhay kuwii la isku diiday khilaaf ka yimidna dib u dhac iyo khasaare ayaa inaga gaadhay sidaa daraaddeed haddaynu kulmiyo nahay iyo intii codaysay ee kusoo biirtay iyo intii ka qayb gashay taageeradeeda iyo xisbigaba waxaa ku waajiba oo aan leeya waxa inagu waajiba inu gallay ballantaa dadka iyo shacbiga iyo qarankaba inaynu aqbalay natiijada waxaan halkan ka caddaynayaa inaanu aqbalay natiijadii doorashada ka soo baxday oo uu ku guulaystay xisbiga wadani ayaan halkan ka caddaynaya shacbiga u sheegaya oo sharcina tahay sharaftuna tahay qarandhisuna yahay ma aha maalin aynu murmayno oonu isku qabsanayno oo dhexdeena khilaaf ka imanayo waa maalin aynu wada guulaysanay oynu qarankeena kor u dhisnay oynu hormood ka soo ahayn in badan haddaynu kulmiye nahay haddana ka ahaanayno ummadda waxaan u ballan qaadanaa xisbiga kulmiye inuu aqoonsan yahay oo aanu hambalyeynayno madaxweynaha cusube la doortay cabdiraxmaan waa hambalyeynaynaa xisbigaana waa u hambalyeynaa guusha ay gaadheen qarankana waanu wada dhisaynaa kaalinteedii hormoodkeedna waa ka ahaanaynaa dhallinyarada ka xanaf qaadanaysa wax social mediaha ka jira iyo dadka caadifadooda kacsan tahayna waxaan leeyahay hala dego haddaad doorisa qarankaaga aad dhisto aqbal natiijada wax ka dhis qarankaaga waxaad qofkayga sayaanadu cadhoon qodobka saddexaad waxa weeye qaranka somalilan maanta guul buu joogaa sidaa aad u codaysada nabadda ay qaran ku dhisaan madaxweynaha la doortay xilka loo dhiibana xil culus baa fuulaya ee la shaqeeya dulqaad badan hala muujiyo qarannimada hala dhowro waxa dhallinyarada iyo miidiyaha ka socday nin caqli xumo wuxuu dee miidiya ciidan wax kasta ka hadlayan ayaan la qaadanin waxaan leeyahay somaliland baa guulaysatay kulmihii horumood buu ka ahaa haddana waa ka ahanaya somaliland waxay noo ballana qaran dhiska somaliland aqoonsigeeda oo aynu u wada guntanno hadba ninkaa yimid ee la keeno ee maalintaa la doortana in layska rabtaago hawl badan badan badan baa u taala oo u baahan yahay in lala dhiso si aynu guul gaadhno aad iyo aad baa mahadsanti dhammaantiin waa mahadsanti